qiimihii kenya ayay ku jeysatay gobolka gadoob banaanbax xaggee ka dhakaya maamulka gobolka bari oo maraha saaraya wararkii ka dambeeyey dhismaha ku socda jidka xidhiiriya muqdishiyo ballacada tumii toddoba qof oo welibala ka eedaya dil ka dhowaad saddex boqol oo qof oo dil toogasho ee geekala ku xukumi dilkaas toogashana oo ku dhiya magaalada gaalkaayo ee puntland akhbaaraadka banaanka mihignimada singhayn qodobka weliba huseyyaanka doorka roon kenya weliba si degdeg ay reedanka fukurarhaytee safaarada shee magaalada muqdisho ee caasimadda dalka markale khiyaare hamiin fayn weliba waa hamiinimaha asningadu taariikhda weliba ee kabeegantaa tumiyo afarta balalihaad sanadka lamada kun iyo labaatii kowka hanas welibahayna qodobada warkaan hamiinimaha shoonka doorka roonay ee inas diyaariya qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan insha allah hamiin fayla dhegeystayaal warkaan mihignimo waliba siina dareersii doone anoo ah cabdulaahi salaad aadam gabalowna qodobka warkaan hamiignimo hamiignimada aan ku horeeya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigaran iyo wafdi balaaran uu soo gaamiyo weliba ogeekridan kanagadana magaalada tambaydhabo ee gobolka baay safarka madaxweynaha ayaana markaasi qaadin dhowr cusbo uusan ku muuqnaya magaalada muqdisho isoona saasaata uu safar kale ka deri dowlalkaha turkiga haddaba soo dhaweyntii geedka madaxweynehe cabdicasiis madaxweynaha koonfur galbeed baydhabolanka suubi iyo madaxweynaha koonfur galbeed oo saxaafadda la hadli weliba markaasi faahfaahiyey cabdirashiid ismaaciil abuukar
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada tanbeydhabo ee caasimada kumeel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya kadib safar shaqo oo maalmo qaatay oo uu ku joogay magaalada muqdisho ee caasimada dalka iyo dalka aynu walaalaha nahay ee turkiga madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa sheegay in ay u diyaargaroobeen howlaha doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee lagu qabanayo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya
saa la socotaan waxaan aadnay shirkii doorashooyinka looga hadlayay xamar ka dhacay sidii safarkii shirka aan u aadnay aniga wafdigeyga dib umaana soo noqonin shaqooyin kale oo arrimo shaqo ku saabsan ayaan haddana sii aadnay alxamdulilah ilaahay mahaddiisa hadduu ilaahay dib noogu soo celiyey caasimadii kumeel gaarkeeda ee koonfur galbeed saa la socotaan si qurux badan oo nabad ah iyuu noogu soo dhammaaday shirkii waxaa heshiis buuxo laga gaaray arrimihii doorashooyinka oo muddada dheer soo socday oo caqabadaha badan iyo taagtaagnaanta badan soo maray heshiis buuxo iyo is-afgarad fiican yaa laga gaaray waxaana la go-aansaday dalka inuu doorasho galo doorashona la aado waxyaalaha yaryaroo dhimanna la dhammaystiro sida ugu dhaqsaha badanna doorasho loo qabto heshiiskaasaa la galay waana si fiican uu ku soo dhammaaday oo is-afgarad ah oo wanaagsan waxa hadda loo fadhiyo oo la sugaayana waxaa weeye fulintii waa ogtihiin oo dadka reer koonfur galbeed iyo maamulkaba dowladda koonfur galbeedba hormuud yaan ka ahayn nabadda iyo dowladhiska iyo iyo isu imaatinka iyo dib u heshiisiintaba dadka iyo maamulka reer koonfur galbeedba waxay u ahaayeen hormuud waxay ka ahaayeen ka qaateen kaalintii ugu horreysay kaalintii ugu fiicnayd kaalintii ayd ahayd haddana sidaas oo kale aan rajaynaynaa inay ku noqoto aan ku wadnay insha allahu waxyaalihii yaryaraa oo taagnaa waa soo dhammaadeen oo cabashooyinka ahaa guddiyadii sharuudaha buuxin waayey waa la dhammaystiray guddiyadiiyaa soo bixi doono hadday guddiga soo baxaan insha allaahu annaga xagga annaga wax nagu harsan ma leh guddigii naloo soo celiyey oo dadkii technicaalka ahaa oo xafiiska ra-iisul wasaaraha wasiiradii iyo ay noo soo celiyeen marka waxaan jecelnahay insha allahu tacaala in horey loo socdo inuu dalka doorasho galo annaga diyaaraan nahay dadka reer koonfur galbeedna waa ku soo dhoweyneynaa inay qaybtooda ka qaataan madaxweyne lafta gareen oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada tanaha baydhabo ayaa sheegay inay si weyn u adkeyn doonaan amniga labada goobood ee ay ka dhacayaan doorashooyinka labada aqal ee magaalooyinka baydhabo iyo baraawe sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in dalka doorasho uu galo ina dhankoodana ay qaban doonaan doorasho xor iyo xalaal ah oo lagu wada qanacsan yahay dowlad goboleedka koonfur galbeedna oo aniga aan madaxda ka ahayna waxaan ballan qaadaynaa in dalka koonfur gal dowladda koonfur galbeed ee labada goobood oo doorashada lagu qabanayaba ay qabato doorasho xor iyo xalaala amniga iyo nabadgelyadana aan eh, si buuxdo loo qabto oo hay-adaha amniga iyo dowladdaba ay gacan buuxdo ku qabtaan doorasho feer eena la helo marka eh, insha allahu eh, safarka annaga kaasuu ahaa waa naba nimid hadduu ilaahay yidhaaho howlaha annaga shaqo iyo arrimaha annaga baan qabsan doonaa aada iyo aada u mahadsantihiin madaxweynaha ayaa magaalada muqdisho kaga qayb galay shirka madasha wadatashiga qaran ee doorashooyinka dalka taasi oo heshiisa lagaga gaaray hanaanka doorashada soo socota ee dalka ka dhici doonta mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo dadweyne kala duwan ayaa madaxweynaha maanta ku soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha digtor shaati guduud ee magaalada tanbaydhabo soo dhoweyn kadib madaxweyne lafta gareen ayaa ka warbixiyey safarkiisa shaqo ee uu ku maqnaa islamarkaana uu ku soo maray ilaa iyo dalkaasi een turkiga hadalka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa ku soo-aalaya xilli dhowaan la filayo in dalka ay ka bilowdaan howlaha doorashooyinka iyadoona la fulinayo heshiiskii een doorashada ee lagu gaaray magaalada muqdisho
ciidan mahadsanta cabdirashiid antena banaanbaxyo bilaaran odyo markaas lahan ku horjeeda dhibaatooyinka ciidanka dowladda kenya oo kujeysidaha een deegaano ku tirsan gobolka asgedo ee dowlad goboleedka jubbaland iyo geeg waliba ee ku dhiganaa degmada dolow ee gobolka asgedo ee koonfurta soomaaliya boqolaal dadweyne oo naskajaraan raab dhalinyaro iyo odayaal dhaqmeed iyo markaasa naskabanbaxay bartamaha dolow iyadoon ahaayeen haano eed iyo aan ku dhurfanaayeen duqeymaha diyaaradeed ee kenya ee kujeysidahaeen deegaanka xeelcadda iyo weliba deegaano kale iyo ku nooliyeen dad shacab ee weliba howle dhagatee banaanbaxayaashiyo sheegay in iyo markaasi ediyon ku hunyin dhibaatada ciidamada kenya oon jeys ahayn shacabka gobolka gedo islamarkaana iyo arintaasi eetuwaln dulqaadada korna iyagoo ka qayliyaaya erayo ku dhina ah dowladda kenya weliba oo sheegana in duqeymaha iyo dhimashiyo weliba dhaawayo kanaqdan badan hoole dhaqata sidoo kalena iyo burburyan guryo iyo weliba xarumo ganacsiyo weliba dad masaakinya lahaayeen waliba dadka falkaaseygayo ka tilmaameenah mid xadgudubka ah dadka soomaaliyeed dowlada kenyayana sharci dareenka duqeeya hayta gobolka seygedo sidoo kale maamulka degmada doolow siina qeyb galay banaanbaxa dhiiyo waliba dowlada federaaliga ee soomaaliya iyo beelo caalamkaiyo ku codsadeen niyose degdege markaasi oolankuqabadan duqeymaha iyo jeysadahayn ciidamada kenya saasaaton iyo rojan dhibaatooyinka iyo markaasiyo ka lahaayeen shacabka markaas walban galabsan oo dhibaateysan si kastaba hata duqeyntii kadambeyta ee ciidamada kenya oo ku fuliyeen deegaanka cilada ee gobolka gedo iyo deegaano kale oo ku tirsan gobolkaas gedo ee weliba ka amuday hooyo iyo weliba unug dhaya dhale meelo dad kalana iyo markaasi an badanyaen owlaad iyo dhaawacyiyo ku deereen dhinaga kale wasaaradda walbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya ee waliba walbarasho beeslaan ah iyo sii haytay ka dhawaad shan boqol iyo toddobaatan kun oo arday magaalada caasimada ee muqdishoan markaasi geedka lakshal saxiida heshiis dhagow in ardayda soomaaliyeed fursad lansiiya ani iyo markaasi walbarasho bilaash iyo helan maxamed cabdiraxmaan cali iyo warkan faahfaahiye wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo hay-adda kayr international ayaa magaalada muqdisho ku kala saxiixday mashruuc loo yaqaano waxbar caruurtaada oo ay iska kaashanayaan wasaaradda waxbarashada iyo hay-adda kayr kaasi oo kordhin doona tirada ardayda soomaaliyeed ee aada goobaha waxbarashada lana qorsheeyey in lagu kordhiyo caruurta hadda waxbarata tiro gaaraysa konton iyo toddoba kun oo arday mashruucan ayaa wasaaradda waxbarashada u saxiixay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed caabi xasan iyo maamulaha mashaariicda waxbarashada horumarinta ee hay-adda care international u qaabilsan soomaaliya mudane ibraahim maxamed nuur inta uu socdo mashruucan ayaa waxaa maalgelinaya hay-adda waxbaridda caruurta ee qatar oo soo marsiisay hay-adda care international
ciidan mahadsanta maxamed cabdiraxmaan cali dhismaha wadadayskii haraasa muqdisho iyo balcad iyo markaasi sahabsamaleen socota iyadoo maalmihii inta dambeeyey la bilaabay iniyo markaasi iyo qeyb iyo kumad ee wadada la saara laama weliba socda dhismaha ilaa iyo weliba tumi saddex kilomitr oo markaasi ku bilaabay agagaarka ekis control balcad kaasi weliba kumada dhismaha wadadayskii haraasa muqdisho iyo balcad dhismaha wadada oo weliba muddooyinkii dambe sahaabsamaleen socdaya weliba meelgeliyey ama maalgelye ay tahay dowladda qatar oo weliba saaxiib dhow lale dowladda federaaliga ee soomaaliya dowladda qatar ayaa sidoo kale horey ambidi mashruuca dhismaha wadada iskiraas muqdisho iyo afgooye ee weliba marxalado adag samari reedna gabagabowday dhismasha weliba muqdisho iyo afgooye meele muqdisho iyo weliba balcad nuuse marahaya marxalad bilowe saasaata wadada iskahiraasa muqdisho afgooyaha markaasi ka dhamaadeen injineero fara badan oo turkiya weliba kureed markii dagaalamayaasha al-shabaab iyo weeraro shal duwan oo gaadni ay qaadeen wadadaasi welibana dhaawacyaha ku diireen dajaab ee weliba wadada yoona markaasi safaraaye wadada laamiga ee weliba bilowsha socda iyo weliba kubadana ku bari doonta isna socdowka magaalada muqdisho iyo balcad iyo markaasi horey iyo dhiban qaban dadweynaha oo weliba isticmaala gaadiidka noocyisha shal duwan madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane saciid cabdulaahi deni yaa markaasi weliba isla kulumay geeka wafdi ku socda hay-adda i c r c usoona markaasi kula hadlay baahiyaha ku jara deegaanada dowlad goboleedka puntland iyo weliba mashaariicooyinka shaldung ee hay-adda kufuliyaasa ee puntland waliba warkaan sii faahfaahaya si rooda axmed yuusuf madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdilaahi deniya geeka xafiiskii ka qaabilay wafdi ku socda hay-adda laanqeyrta cas ee i c r c oo isu hogaamiyo madaxa hay-adaasan qaabilsan galmudug puntland iyo somalilan ee lankiweerow tim filibros wafdigayaa wayba sidoo kale ku mide iskuduwaha ammaanka goobo shaqada iyo maareynta dhibaatooyinka ee soomaaliya master saciidla jawaarina iyo madaxa xafiiska hay-adda i c r c ee puntland master axmed saciid madaxweynaha puntland saciid cabdilaahi deni iyo wayba madaxa hay-adda i c r c usan kama hadnagay booqashadii waliba kudib isuku dhagayn siday warbixin oo ku siiyeen meeliyo marahayan howlo gargaar ee biniaadan
ciidan mahadsantirooda dhinaga kale magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug geeka weliba xukun la riday dad dhalinyare ilaa iyo weliba tumi siyeed qof oo markaas dirinhanasoo dhammaanti oo ermigala kureed dembiye culus oo weliba markaasi lagu heli ragaasay sidee maxkamadda ciidamada qalabkeeda ee mudug ee markaasi ka dhawaaqday toban iyo todoba kumada ragan yaa weliba lagu xukumay diltoogashe meelaha qofka siyeedaad waa tumi siyeedaad na markaasi lagu xukumay xabsi daa-in weliba welishii ka jara doona xabsiga rage xukunka lakridiya markaasi laka eedaya iniyo dad deereeyaan ilaa iyo ku dhawaad saddex boqol qof markaasiyo ka dileen magaalada gaalkacyo iyo weliba qeybo shaldun oo ku tirsan deegaanada dowlad goboleedka puntland dadka laka eedaya aniyo lahaayeen aniyo dhammaayeen dadkaas shacabka ee weliba markaasina iska jarana xubno kumada dowladda iyo weliba shacab rayide ragan la xukumay iyo weliba markaasi ka howlgalaayana puntland muddo kudhin ee ama muddo saman tumi iyo saddex sanadood oo weliba markaasi siyaabooyin shaldun iyo ka howlgalaayeen deegaanada dowlad goboleedka puntland raggo xukuunka lakrida markaasi la sheegay inay ku tirsanyihiin dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaasna oan qaabilsanaayeen daliilka iyo weliba qaraaxyada la jeysdow ama laku jeysdow gudaha deegaanada maamulka puntland saasaata weliba qaabilsanaayeena daliilka qorsheysan iyo weliba qaraxyada fulinta gudaha puntland maxkamadda ciidamada qalabkeeda iyo weliba gobolka mudug ee maamulka puntland ee sheegtay rage inay markaasi inaska jaran qeybo shalduun oo weliba al-shabaab eh saasaatowniyo jaran amiiri iyo weliba saasaatow dad oo madax sarsara ku tirsan al-shabaab markaasi iyo xukunka kadhiya magaalada gaalkacyo ee caasimada dowlad goboleedka waa caasimada mudug ee weliba markaas muddooyinkii dadambeeyey martigeliday daliil iyo weliba qaraxyo qorsheysan oo weliba kooxaha dagaalamayaasha al-shabaab iyo kajeyslaayeen gudaha deegaanada puntland xukuunka lakridi tumisiyeedkan qof iyo weliba markaas sanaqadaah ee tridinka badnayd ee weliba diltoogansha lagu xukumaa mar halmar taariikhda maamulka dowlad goboleedka puntland manajarna wali haddii ku horeeya tiro dhalinyaro oo weliba saasan badan oo weliba halmar xukunsho lanfadheeda saasaatowna la wada xukumay weli maamul goboleedka puntland yaa markaasi ka guda jarne wararshii dhinaga kale maamulka gobolka bari ee waliba yoona geeg xasaarena amaro culculus oo weliba la xiriira dad ka meelaasay ka nool caasi cabdiqaadir xuseen iyo warkan faahfaahayaas gudoomiyaha gobolka bari cabdisamed yuusuf abwaanki ee sheegay in dhibaatooyin fara badan dadka ganacsada ayaan hareero wadooyinka ee magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari gudoomiyaha oo ku hadali dabka kukahi magaalada boosaaso waliba sheegay iniyo waayan goobiyo on maran dabdemis taas oo sheegday iniyo mas-uul kuweyn dadka ka ganacsada ayaan hareero wadooyinka sidoo kale gudoomiyaha waliba sheegay dhibaatada ku dhalatay dabka iyo qeyb kuweyn shirkado korontada ee uusi sheegay iniyo xakameeyo waayan taasina iyo sababtii inay sifadu dabka ankaha amarkaa kubahi gudoomiyaha gobolka bari cabdisamed yuusuf maxamed abwaanki iyo waliba haki eeday xilidabku ka hay suuqa magaalada boosaaso uusa baabi'iyey goobo ganacsi oo kiyaalan meelaas
waayahay ciidan mahadsantaa caasi cabdiqaadir weli warka miignimo idaacadda raadi ah baydhabo iyo dhugunsaha tan akhyaare dhinaga kale caqil maxamed cabdikariin aadan oo ku madahay walgorodka berbera ayaa markaas sheegay in muddo shan san waa muddo shan cisha luwaysniyey meel usanjara ama meel usogale kaas oo weliba xildhibaan nuur cabdi jaamac nuur cadde weliba usax ku baxi doorashadii deegaanka ee weliba magaalada sayac caaqil maxamed aadan ayaa shaaca ku qaaday in ma leeyahay in la afduubday xildhibaan nuur cadde weliba golaha deegaanka ee doorashadii dhowaan kudhidii somalilan usahkabahi soonan ka baaqi madaxda somalilan aniyo qeybiyo ku qaadan raadinta wiilkaasi iyo xildhibaanka ee sidoo kale weliba usintaas kasii daray in muran siyaasadeed isku dhalada doorashadii kudhiidii berbera taasi weliba ha ka baxeen mudanihii sheegay in markaasi helo waaye dhinaga kale xildhibaan nuur cabdi jaamac nuur cadde oo markaasi hadlay yaa beeniyey wararka laka faafiya baraha bulshada saasaatowna weliba uu sheegay inuusan nabad qaba saasaatowna ka sugan yahay gurishaya nuur cadde ayaa markaas sidoo kale tilmaamay inuusan tartamaya xilka maayer ku-xigeenka duqa magaalada berbera ilaa iyo haddana majarta waalhadale weliba kubahay saraakiil alaamaha ammaanka ee somalilan oo ka eedin arrintaasi xildhibaankaasi si kastaba hato dhawaanyahatay markii doorasho lakagali tartan adag welibana iska jaray golaha deegaanka iyo golaha wakiilada somalilan iyo markaas ku dhiyan lixda gobol ee weliba markaas ka koobanta dowladgoa somalilan akhyaare miilo warka mignimasiin kuqooyaha waliba waa idaacadda raadiha baydhabo ee magaalada baydhabo akhbaaraadka banaanka dowladda kenya ayaa markaas sheegtay inay markaasi sidan ka dhegsi ah badan safaarado shiriyad iyo ankafurada doonto magaalada caasimada ee muqdisho iyadoo iyo kamarta qaadahayan safiirka soomaaliya ee kenya inuus markaas reed usaankanagada nairobi reednan bilaabo shaqadiisa safiirnimo tallaabadan ayaa markaas iyo kumada hanaanka lahakanagaha hiriirka diblomaasiya weliba lamada dalen dhexeeya soomaaliya iyo kenya walibana sidoo kale tilmaamtay in xiriirka lamada dal lahakanaga doona sidii lankatalgalay saasaatowna sadanka dhaqsi badan iyo markaas iyo safaarado bilaawo doonaan howlgal afar maalin ku horey ahayti wasaaradda arrimaha banaanka kenya markiia sheegtay inay reedan furtay waa dulimaadyadii dalkaasi koo jaray soomaaliya iyo weli bahaan ku baxa jiray dowladda kenya iyo diblomaasiyada soomaaliya ka keediyay muddo saddex bilood eh tumiko kimey aabahaato weliba ayaa ku reebtay dulimaadyada caafimaadka haanaso weliba diblomaasiyadeed iyo weliba haan gargaar bani-aadamnimoba markaaseenka degana dowladaasi kenya war-saxaafadeeda kubahay wasaaradda arrimaha banaanka dalka kenya markaas la sheegay inay go-aanka qaadatay iyadoo weliba markaas la fiiriya dhexdhexaadinta la sameeya kenya mashaac in adiya samaytay dhexdhexaadintaasi soomaaliya iyo kenya markaas ee murusho hajitumay tan iyo weliba helagii kenya iyo markaas safiiradii iyo weliba diblomaasiyiintii markaasi ka suganayay gudaha nairobi ee dalkaasi kenya markaas kenya hafasaaday saasaatowna ay xandiran gudaha soomaaliya kenya yayeena saasaata waliba antala ku diray safiiradii an roogeen gudaha dalka soomaaliya ilaa iyo hadda waliba muranka xareeya dowladda kenya iyo weliba dowladda soomaaliya markaas laga sheegay inay ata arrimo ganacsi weliba saasaata oo arrimo siyaasadeed oo weliba dowladda kenya iyo markaas ku leeta gudaha madaxda iyo weliba mas-uuliyiinta soomaaliya taasi weliba anka xildheerta ama anka jiitumahayta arintabada ee kula dhexayta dowladda soomaaliya weliba miilankadambeyta lisladeri maxkamadda i c j ankadambeyna maxkamadda i c j ee go-aankii shee ka dhawaaqa doonta miilo kenya markaas iyo kacandooda siiniya markaasi walbaan ku qeyb gala doona dacwada badda soomaaliya ku gudbida balse kenya markaasi ee muuqata aniga markaasi xiriirka diblomaasiyadeed ee kula dhexay soomaaliya uusa agajid geli tan iyo marki soomaaliya markaasi muranka badda kenya kula dhexeeya gudbida maxkamadda i c j akhyaarey warar waleysan kula dareertan hamiyagnimadan idaacadda raadiyaha baydhabo intaa gebagabaysaana maxada kudirta warka hasanjoo kala farsameeyay dhegeystayaal cabdulaahi hadegeesina dareersiyay intii warkan kulamada unriyadan kulmaana waliba siin kutawaana sidaasi iyo maanala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu warka hamiyagnimo waliba mahadsan hasaarey maxmed cabdiraxmaan cali amaan allah